Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee federaalka ah ee Soomaaliya oo kaashanaysa maamulka degmada Xamarweyne ayaa waxay olole nadaafadeed ka samaysay xeebta Moodooro ee degmada Xamarweyne. Ololaha ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay soo celinta bilicda xeebaha iyo sidoo kale ilaalinta nadaafadda deegaanka. Faatimo Maxamed Cabdulaahi oo ku hadlaysay magaca Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bulshada ku nool degmada Xamarweyne ugu baaqday in ay ilaalinta nadaafadda deegaanku ay ka dhigtaan kaalinta koowaad ee ay ka qaataan bee'adooda.
waxaa wax laga xumaadaa maanta xeebta quruxdan leh oo aan malaayiin dollar ku keensan lahayn haddii ay nadaafad noo ahaan lahayd maanta anigoo wadani ahoo soomaali ahoo muwaadin ah inay aad ii dhibaysa xataa ma- waxaan ku dhex arkay maanta wax hadda ku dhammaanayana ma aha waxaan ka codsanayaa qof kastoo muwaadin soomaaliyeed inuu ka qayb qaato nadaafadda waddanka iyo nadaaf iyo ilaalinta deegaanka ka wasaarad ahaan een, waxaan baryahan aad u wadnaa een, maaragtay oo aan rabaa inaan kaga faa'iidaysto wacyigelinta bacaha halka mar la isticmaalo muwaadin sharciga u hoggaansan waddankeenna ilaali deegaanka ilaali bacda halka mar la isticmaalo ha la joojiyo Gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cusmaan Muriidi Cali ayaa amaro ka soo saaray nadaafad darrada goobaha bulshada ay ku kulmaan ee degmada Xamarweyne.
xeebaha inaa ilaalin nadaafadeena ku jirto badqabka caruurteena ku jirto marka aad aan u ilaalino ha taxadarno ee ganaaxyaa jiri doono ciddii oo macnaha arrintaasi ku xadgudubta marka si gaar ah xil aan isaga saarno waddankeena aan nadiiftano in ajanabi ay noo sheegaan nadaafadeena ma ahan marka saas daarteed ee, xil gaar ah isaga saarno maamulka degmada xamarweynena wuxuu ka shaqayn doonaa mar walba nadaafadda deegaanka iyo xeebahaba Wasaaradda Deegaanka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ee ku howlaneeda wacyigelinno ku aadan dhanka nadaafadda iyo joojinta isticmaalka bacaha taa oo saameyn ku yeelatay guud ahaan isbeddelka cimilada deegaanka iyo nadaafadda keyga Soomaalida.